bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhuur ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena maanta ugu waaweyna waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo maanta qalab loogu talagalay ka hortagga covid nneteen ku wareejisay maamulka gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladii deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose muwaadinkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo cudurka covid nneteen laga helay oo ku geeriyooday waddanka turkiga
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo sheegay in qalab loogu talagalay ka hortagga covid nneteen ay geeyeen xabsiga dhexe ee xamar si looga hortago faafitaanka cudurkaasi magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oo maanta laga bilaabay ololaha wacyigelinta ka hortagga cudurka khatarta ba'an ku haya bulshada caalamka ee coronavirus baraadkayga caalamka warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya dowladda moscow oo xabsiga dhigtay dad ku dhow shan boqol oo qof kuwaasi oo loo haysto eedeymo ku aadan faafinta cudurka covid nneteen
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir ah loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta awada naga dhegaysanaysa waa sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka maalinimo axada warkii oo dhan
dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta qalab loogu talagalay ka hortagga covid nneteen ku wareejisay maamulada gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta ku wareejisay qalab loogu talagalay ka hortagga cudurka coronavirus maamulka gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale maalinta berito ah lagu wadaa in qalab lagu wareejiyo maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay wasiirka caafimaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee gobolka banaadir ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho kaasi oo looga hadlayay sidii si wadajir ah looga hortegi lahaa caabuqa saameynta xoogan ku yeeshay caalamka oo soomaaliya ay ka mid tahay
muwaadinkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo cudurka covid nneteen ugu geeriyooday waddankaasi turkiga wariye cabdulaahi axmed kulmiye oo ku sugan waddanka turkiga ayaa waxa uu inooga warramay geerida muwaadinkaasi iyo kuwa kale ee la ildaran xanuunkan
cabdiqaadir aad ayaad umahadsan tahay muwaadinkii ugu horreeyey oo soomaaliyeed oo lagu magacaabo macalin maxamed carfaaye ayaa magaalada ankara ee waddankan turkiga ugu geeriyooday cudurka coronavirus covid sagaal iyo toban maxamed wuxuu ka mid ahaa soomaalida waddankan u yimid xaaladda caafimaad muddooyinkii dambena ku jiray isbitaalka weyn ee magaalada ankara ee sahir hasani shalay gelinkii dambe ayaa tira b u timid waxaana la sheegay in keliyaha loogu dhaqi jiray isbitaalka islamarkaana xanuunkan kala yimid soomaaliya balse waktigiisa oo ku ekaa meesha ayaa waxaa sii saameeyey cudurkan faafay ee adduunka dhibaatada ku hayo waxaana uu noqonayaa soomaaligii ugu horeeyey oo ku dhintay waddankan turkiga dadka hadda la jiifo cudurkan corona covid sagaal iyo toban ee dalkan turkiga waxa uu sii marayaa ilaa iyo sideed kun waxaana u dhimatay boqol iyo sideed qof sida la sheegay waxaa ka kacday oo ka caafimaaday ilaa iyo saddex kun dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankan turkiga waxay safaaradda soomaaliyeed ee magaalada ankara ku wargelisay inay taxadar badan muujiyaan oo islamarkaana ay joogaan guryahooda suusan faafidda cudurkan sabab u noqonin qaar ka mid a nolosha soomaalida ku nool waddankan turkiga waa taa cabdulaahi muwaadinkan soomaaliyeed ee cudurkan u geeriyooday da-diisa intee lagu qiyaasa marka
cabdiqaadir muwaadinkan soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaalada tan ankara ee caasimada waddankan turkiga da-diisa waxaa lagu qiyaasay toddobaatan ilaa iyo toddobaatan iyo shan waxaana la sheegay inuu noqonayo qofkii ugu horeeyey oo soomaaliyeed oo hadda isbitaalka sahiir hastaane ku geeriyooday islamarkaana uu saameeyey cudurkan faraha ba-an ku haya adduunka ee covid sagaal iyo toban marka ma jiraan soomaali kale cudurkan ku haleelay dalkaas aad joogtaan turkiga waxaa la sheegay ilaa iyo afar qof oo soomaaliyeed inay u jiifaan cudurkan magaalada istanbul magaalada ganacsiga waddankan isla markaana hadda xaaladooda lala tacaalayo balse ma jiraan soomaali kale oo saameeyey oo ku nool gobolada wadankan maadaama inta badan soomaalida halkan ku nool ay yihiin qaar qaarka ugu badan ay yihiin arday iyo ganacsato balse ilaa iyo hadda afartaas qof oo ku nool magaalada istanbul islamarkaana lagu baxnaaninayo isbitaalka loogu talagalay dadka uu saameeyo cudurkan covid sagaal iyo toban lagula tacaalayo iyo kiiskan oo maxamed macalin maxamed carfaaye oo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada tan ankara ee caasimada wadankan turkiga kaas oo la filaya in maanta lagu aaso isla magaaladan ankara
aada buu umahadsan yahay wariyaha cabdulaahi axmed kulmiye oo ku sugan dalka turkiga ayuu kaasi ahaa dariska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkii deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose afyeenka ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare cabdiqani cali ashkar ayaa u warramay warbaahinta qaranka guulaha ciidamada xoogga dalka ay ka gaareen deegaanka janaale
bismillaahi raxmaan raxiim anoo ku hadlaya codka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo howlgalkii aanu kusoo jafnay ee kusoo afjarnay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada janaale annagoo ka duulayna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku baaqay in dhammaan gudaha dalka laga safeyn doono argagixisada annagoo ka duulayna dardaarankii ra-iisul wasaare xasan cali khayre aada buu u mahadsan yahay habeenkii aanu ka baxayna xamar labaiyo tobankii habeennimou noo yimid ilaa iyo kowdii habeennimou nala joogay dhammaan saraakiishii guutooyinkii taliyo guutooyinka taliyo ururada taliyo horrimada iyo taliyaha ciidanka dhulka wuxuu nagula dardaarmay inaan cadowga dalka ka sifeyno shacabkana aan badbaadino alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddaanu nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waanu kusoo guulaysanay waana soo afjarnay gobolka shabeellada hoose magaalada jannaale jannaale waa la socotaan waxay ahayd saldhiggii ugu weynaa ee argagixisada jannaale waxay ahayd marinka iyo dhaqaalaha meesha ay ka helaan iyo waddooyinka iyo gobollada oo dhan isku xira haddaanu nahay ciidanka qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax khasaaraa oo na soo gaaray annaga ciidan ahaan dhimasho iyo dhaawac ma jiraan haddaan ka warramo dhinaca cadowga dhimashadoodu intay nahaygu qabatay haddaana been sheegin waa boqol afartan iyo labo dhaawacu waa sagaal iyo labaatan maxaabiis ahaan waxaan u haynaa sideed iyo toban waxaanu ka qabanay hub noocyadiisa kala duwan koob iyo labaatan qori oo isugu jira baasuuki aakeeyo iyo beekeemyo dhammaanna gacantaan ku haynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka janaal idiin ballan qaadayaan saan cadowga idinkaga xoreynay inaysan dib dambe idinkuga soo noqon doonin waanu sifeynay dhammaan hareeraheeda waana daba soconnaa waa bacsanaynaa saddex meelood ba ku carareen saddex meelood saddexdii meeloodna waan ku daba joognaa ilaa iyo haddana firdhadkoodii meel ay mareen iyo meel ay ku baxeen lama yaqaano
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixinayay guulaha laga gaaray howlgalka ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka wadaan gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka asriibta soomaaliyeed ayaa sheegay in qalab loogu talagalay kahortaga covid nneteen la geeyey xabsiga dhexe ee xamar si looga baaqsado faafidda cudurkaas axmed cumar munya waa kan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in taliska ciidanka asluubta taxadar weyn uu u galay hubinta iyo badqabka caafimaadka maxaabiista ku xiran xabsiyada dalka gaar ahaan xabsiga dhexe xamar sidoo kale waxa uu taliyaha sheegay in qalab caafimaad la geeyey xabsiga dhexe si loo ilaaliyo caafimaadkooda qalabkaas oo ka kooban saabuunta gacmaha lagu meerto daawooyinka ilaaliya jeermiska iyo qalabka lagu xirto afka si looga taxadaro faafitaanka cudurka coronavirus joojiyo isu tagga iyo haddaan ilaahay booqashada maxaabiista isu tagga ummadda soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan hala joojiyo ilaa iyo heer madaxweyne madaxweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ka hadlay juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyey dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaasa dadka lagu karantiilayo isbitaalka martiniya ka mid a xero kalaa ka mid a meelo kaleo guryo kalaa ka mid a waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido garoonka yaa kasoo degay oo maanta arlo kale ka yimidaa laleey waa la baadigoobaya ummadda macnaha waxaa laga fakerayaa inay ummadda soomaaliyeed badbaado waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhaqaartiirtii ugu waaweynay dalka sidii maaragtay ka hortag loogu samayn lahaa inaan la isku naafsan la isu soo dhawaanin la isi salaamin waa kastaan umalaynaya in faraha la iska dhaqo jeermiska waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo saas loo dadaalo waxaasoo dhan kulli dhaqaatiirta ka hadasha gurmad xoog laha jira hay-adaha xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan nin walba sayna isugu neefsan dadka hataa banaanka shaqeeya geedahan yaa loo keenay oo sanka la gashanayo macnaha niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo ee u shaqeeya eh, dhallinyarada alaab bay u keeneen hay-adaha keenay a c r c ka mid tahay saabuuntii baa la keenay wixii oo dhan baa la keenay adigu dadaal badan baa lagu jira maxbiista waa loo dadaalaya dhowaan ayay ahayd markii muddo shan iyo toban maalmood ah la hakiyey booqashada maxaabiista iyadoo ay socdaan dadaallo ku aadan ka hortagga xanuunka coronavirus
magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta laga bilaabay ololaha wacyigelinta ka hortagga cudurka khatarta badan ku haya caalamka ee coronavirus cabdiraxmaan xuseen cumar ayaa inoo soo diray warkan
iyadoo weli qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya ay ka socdaan wacyigelinta ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa maamulka xaafadda horseed ee magaalada jowhar maanta waxa uu wacyigelin u sameeyey barakacyaasha kunool kaamka tawakkal ee xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxaana sidoo kale barakacyaasha iyo maamulka xaafadda horseed ee degmada jowhar ay codsadeen in waxyaabihii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus la geersiiyo barakacyaasha ku nool magaalada jowhar gaar ahaan barakacyaasha tawakal ee magaalada jowhar waxaa jiro oon ku- oon ku dhammaystiraa wax yaraan hakaday aan ku dhammaystiraa cudurrahaan jiro oo alla ha naga gudbiyo ilaaha weyn baa loo sheegaa ilaahay ha naga gudbiyo diinta ha naga gudbiso waxaan hadda maanta aaga hortegayno ma laha musqulahii musqulihii hore waa halaabeen kuwa kaleentoo hadda ku yaalla saabuun male ee daawo kalooriin male ee waxaan ku idhi wax hadda daawo aaga hortagi karnoon amba farmashiyo amba meel aan ka doonan karno ma laha cudurka cawo socdoo maalin socdo inuu ilaahay naga badbaadiyo kaalmaatina aan helno ayaan u baahannahay si aad iyo aad gargaar weyn in noolaga soo gaarsiiyaan u baahannahay daawaan u baahannahay ee saabuun wax weli baan u baahannahay waa waa dad iska tabaalaysan oo iska daryeel xun
waxaan rabnaa muslimiinta ilaahay cudurkaan yimidne allaha ka qabto ilaahay ha naga waabiyo waxaan rabnaa in na- nagala soo gaar muslimiinta muslimiinta inay naga soo gaartay na soo booqato waaba noola yimidee inta dhiman noola dhammaystiro waxaan rabnaa hay-adaha inay noo dhammaystiraan noo yimaadeen wejiga waaba la arkaye inta dhiman gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada jowhar ee wacyigelinta u sameeyey barakacyaashan ayaa waxa uu codsaday in la garab istaago barakacyaashan iyadoona uu kaga degay dadka barakacyaasha ee ku nool kaamka tabakal ee xaafadda horseed ee magaalada jowhar in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga hortago cudurrada faafa oo caabuqa covid 19 uu ka mid yahay un inaan u sheega rabaa dadka meeshaan degan oo mas-uulka aan ka ahayo oo barakacayaasha ee, adduunka caafimaad darra wax la yidhaahaa jirto cudurro la yidhaahdaa jira coronavirus insha allahu ilaahay ha naga haayo laakiin wax walba dadaal iyo waxay rabaan in maaragtay laga lagu xisaabtamo nadaafad darrada waxay ka tahay qaybay ka tahay inay nadaafada ku dadaalaan inay gacnaha xashaan markay musqusha ka soo baxaan oo kale faraha ay dhaqdaan markay wax cunayaan oo kale ay u dhaqdaan ilmaha wasaqda ay ka celiyaan ayaga maaragtay nadaafadda ay ku dadaalaan aan rabnaa insha allah Waa- waxaan kaloo ka codsaynaa maamulka gobolka haddii iyo maaragtay statetka hirshabelle haddii uu soo gaaro sidii stedeyada kale ay u gaarayaan agabkaas ku sala- ku saabsan ee coronavirus ku saabsan hadduu soo gaaro inay soo gaarsiiyaan dadkaan ayagana ka codsaynaa insha allah dhanka kale barakacyaasha ayaa waxa ay dalbadeen in la geersiiyo gargaar bini'aadinimo iyadoo magaalada jowhar iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe ay ka curteen roobab cabdiraxmaan xuseen cumar wadin warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray xarunta degmada shibis ee oo dibudhis ballaaran lagu sameeyey warkaasi iyo war kale oo ku saabsan gudoomiyaha gobolka banaadir oo kormeer ku tegey qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxaa inoo haya nuur siciid tahliil
waa mahadsan cabdulqaadir eh, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar fadis waxa uu xarig ka jaray xarunta degmada shibis ee gobolka banaadir oo dib u dhis casri ah lagu sameeyey iyadoo uu horey xaruntaasi u dhigay duqa magaalada muqdisho Eh, xarig jar kadib ayaa gudoomiyaha gobolka waxa uu kormeer ku sameeyey xafiisyada kala duwan iyo qeybaha ay xaruntani eh, ka kooban tahay oo dib u dhiska lagu sameeyey waxaana uu ku bogaadiyey maamulka degmada inay dedejiyaan ama ay dardargeliyaan eh, fulinta adeegyada asaasiga ee bulshada iyo sidoo kale in shacabka degmada ku nool si hufan loogu qiimeeyo Eh, waxa uu si gaara ugu dardaarmay maamulka gobolka banaadir in inay xoojiyaan dhinaca amniga iyo sidoo kale nadaafada degmada intaa kadib gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu baaq u diray shacabka soomaaliyeed ee kulan magaalada muqdisho oo tir ahaan lagu qiyaasay inay gaareen ama ay ka badan yihiin afar milyan isagoo kula dardaalmay in ay dhaqaalahooda ku bixiyaan horumarinta caasimadda si magaaladu ay usoo ceshito bilicdii iyo heebadii ay barsimaadka caalamku lahayd iyo sidoo kale horumarinta dhinaca amniga oo uu tilmaamay in shacabku ka qayb qaataan oo ay lafdhawr u yihiin amniga caasimadda intaa kadib waxa uu tilmaamay in maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ay xoojin doonaan mashaariicda kala duwan ee laga laga fulinayo degmooyinka gobolka banaadir haddii ahaa lahay dhinaca dhismaha waddooyinka iyo fulinta adeegyada asaasiga ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar farish waxa uu kormeer ku tegey dhowr degmo oo ka tirsan gobolka banaadir oo ay ka mid yihiin degmada yakshid degmada boondheere degmada hiriwa degmada kaaraan degmada shibis iyo sidoo kale degmooyinka denen iyo yakshid isagoo u korgelayay xaaladda degmada dhinaca amniga iyo dhinaca nolosha kormeerkaas oo ah mid kelisa oo aan qorshaysnayn ayaa duqa magaalada muqdisho waxa uu tilmaamay in maamul gobolka uu xoojinayo isxasaabtanka dhinaca shaqooyinka bulshada loo hayo iyo sidoo kale in la xoojiyo horumarinta adeegyada bulshada iyo sidii la isugu xiri lahaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka banaadir iyo shacabka kuna magaalada muqdisho waxaana uu tilmaamay inuu xoojin doono kormeerada sidaan oo kale oo keliska ah si loola xisaabtamo maamulada degmooyinka loona abaalmariyo degmooyinka ay ka socdaan dhinaca horumarinta nadaafada iyo dhinaca amniga ah iyo sidoo kale maamulada degmooyinka u dhow shacabkooda in la abaalmarin doono ayuu sheegay duqa magaalada muqdisho
aada buu umahadsan yahay waryaheena nuur saciid tahliil ayuu ahaa oo qadka telefoonka si toosa inagu waramayay maamulka magaalada gaalkacyo ayaa maanta gargaar u qaybiyay barakacayaasha ku nool duleedka magaalada iyadoo loogu talagalay xilliga roobka guga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa inoo soo diray warkan
maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa maanta bilaabay qaybinta marakaneecooyin loogu talagalay in la gaarsiiyo in ka badan toban kun oo qoys oo barakacyaal ah kuna nool duleedka bari ee magaalada gaalkacyo maadaama la guda galay xilli roobaadkii guga deeqdan ay ku tabaruceen ururka danab ee qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey baahida keentay duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre isagoo dhanka kalena ku booriyey qoysaska barakacayaasha ilaalinta nadaafadda si looga feejignaado khatarta caabuqa coronavirus qaar ka mid
intaan yarta ah oo ay noo keeneen alaabtana way badan tahay kaanunka dhanna waa la gaarsiinaya abdullaahi runtii xilli ku habboon wey oogahay baahidiinu inay intaa ka badan tahay waana wax kalena wayna soo gaari doonaa abdullaahi ilmo xilligan waxaa lagu jiraa coronavirus cudur la yidhaahdo aanan arag dacaradii ka kacay waxaanu ku baraarujinaynaa dadku inay nadaafadda inay ku dadaalaan aad iyo aad nadaafadda lagu diyaado waxaan rabnaa abdulaadmo waa idin raadinaynaa galofiski iyo maskari la gashanaya iyo waxyaalahaas dilaadmo adinkuna dhul baadiyaaba degantihiin nadaafadiina ilaaliya qoysaskii agabkan la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyey iyagoona sheegay in xilligan ay baahi weyn u qabeen
horta dowladda iyo ciidanka balmudug waa mahadsan yihiin fisinyeeriyaashaas kaneecadii horan arki jirnay kaneeco ka bedelana maragna kaneeco tuuto qabto oo markay ku qaniinto meeshii ay ku bararaysaan aragnay alxamdulilaahi waa idin mahad celin ilaaha mahadlay waxaa kaloon u baahannahay haddaas alla idmo hoy waxaa kaloon u baahannahay haddaas alla idmo os ilaahay asnoogu soo dhiibo in gurigii la cuni lahay camale curyaanle maxasle maatale
waqti roob baa lagu jiraa waxaweye fiseeriyaasha waa midii loo baahnaa oo waxa weye kanaaca jirta weliba kanaacadan arki jirna maaha kanaaca aad mooda in tuuto loo geliyey tani oo tuutaysan marka alxamdulilah dadka waxa weye waa u baahnaayeen waana loo keentaata ciidanka iyo maayo waa la wada socda dhinaca kale duqa degmada gaalkacyo ay weheliyaan gudoomiye ku-xeenka degmada iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka ayaa kormeeray suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo halka ay ka soconayaan dadaallo ku aadan ilaalinta nadaafadda iyo dib soo celinta biicda iyagoona ku booriyey ganacsatadii halkaasi ku sugnayd ka shaqaynta nadaafadda iyo sidoo kale ka qayb qaadashada ololaha dhismaha wadooyinka ee ka soconaya suuqaasi cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda morocco ayaa xabsiga dhigtay dad ku dhow shan boqol oo qof kuwaasi oo loo haysto eedeemo ku aadan faafinta cudurka covid nteen mas-uuliyiinta dalkaasi morocco ayaa ilaa iyo hadda maxkamadda soo taagay konton iyo lix shaqsi kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen faafinta wararka been abuurka ah ee ku saabsan caabuqa covid nteen xafiiska dacwadoogaha dadweynaha ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay afar boqol iyo konton qof oo kalena oo ku xadgudbay tallaabooyinka xaaladda deg dega ah ee caafimaadka ee la xiriira covid nteen hijaam bolo xogayaha guud ee xafiiska xeraalyaha ee waddankaasi ayaa sheegay in dacwadoogista guud ay ahayd mid adag oo ku saabsan dhaqangelinta qodobada la xiriira xaaladda deg dega ee caafimaadka buluw ayaa waxa uu sheegay in sharciga qabyada ah ee looga soo saaray muddadii karantiilka ay ujeeddadu ahayd in la damaanad qaado caafimaadka iyo badqabka muwaadiniinta iyada oo la ixtiraamayo dastuur ahaan iyo in damaanad qaad la siiyo xuquuqda iyo xorriyadda dadka waxaa la soo saaray tallaabooyin looga taxadirayo faafidda infekshinka ama caabuqa coronavirus kuwa diida tallaabooyinka ilaalinta inta lagu guda jiro muddada karantiilka ayaa waxay wajihi karaan xabsi ilaa iyo saddex bilood iyo ganaax oo gaaraya saddex boqol ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo dirham oo waddankaasi ah dhinaca kale morocco ayaa shaacisay soddon iyo lix kiis oo cusub oo ah covid nteen taasi oo tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyay ka dhigaysa saddex boqol iyo konton iyo sagaal kiis tirada dhimashada coronavirus ayaa iyana gaartay saddex halkaa saddex iyo toban bukaanna ay ka soo kabsadeen sida ay tiri wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi morocco warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen kheerta wadaniga dhagaysanaysaay redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa cidda warkeena uu seego waxay ka heli kartaa webbeyskan internetka kulanaa ciwaankiisa iyo radio muqdisho dot net
waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed
dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba
sida aad ka maqasheen hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in waddanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraada